anshaxa saxaafadda waxa uu farayaa in saxafiyiinta ay mas-uuliyadi ka saaran tahay dhadhanka asluubta iyo isticmaalka hadalka ku habboon macluumaadka ay tabinayaan waana mawduuca qaybtii afraad una dambaysay ee barnaamijyada taxanaha ah oo aan kaga hadlayno anshaxa saxaafadda waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
suxufigu waxa uu maalin walba baahiyaa warar iyo warbixinno ka hadlaya mawduucyo kala duwan laakiin su'aashu waxay tahay ma jirtaa luqad u gaar ah oo ku habboon hadba dhacdada taagan jawaabtu waa haa inkastoo aysan jirin ereyo kooban oo mar walba afku uu koro haddana isticmaalka ereyadu way ku kala habboon yihiin markii warbaahintu ay xog tabinayso khubarada afka soomaaligu waxay aaminsan yihiin in isticmaalka afka soomaaliga ee warbaahinta xilligan jirta ay ka qaldan yihiin dhowr meelood oo ay ka mid yihiin naxwaha ereybixinta xulashada ereyada ku habboon turjumaadda iyo xataa magacyada ajnebiga ah axmed faarax cali idaaja oo idaacadda voice of america u diyaariya barnaamijka hidiya dhaqanka waxa uu si gaar ah u darsay isticmaalka afka soomaaliga ee warbaahinta xilligan waxaad helaysaa oo maalin kasta la maqlaa masalan wuxuu leeyahay dalka ruushku waxay yidhaahdeen oo kale marka waxa weye ereygu markuu keli yahay oo dalka ruushku waa hal magac weeye dalka waxay yidhaahdeen maya wuxuu yidhi oo kale inuu yidhaahdo weeye oo ka dhigo maaragtay waxay sheegeen maaha falastiiniyiinta oo kale falastiiniyiin falastiin waa dadka waxaa laga wadaa dadka reer falastiin laakiin jamaca soomaaligu dadka reer falastiin unbaa ku filanay hadda jamacaasi waa carabi in haddaad maqasho waa carabi midda kale mintid oo kale mintid minti dad mintidiina lama jamciyo waxaas oo kale marka waa af soomaaliga xataa gabayga aad ka helaysaa mintid farayar midihii bataa kama macaashaan marka waxa weye isagoo badan dagaalyahaniin baa kamid ah waxaa kamid ah eedaymo macnaha waxaa laga wadaa eed eedayn waa waa waa waa fal weeye marka falka eedaymo laguma jamciyo marka waa eed ama eedaho haddii ba la jamciyaba midda kale af soomaaliga wixii la tirin karo iyo waxaan la tirin karin baa ereyada loo qaybiyaa wixii aan la tirin karin sida qalalaaso oo kale ama dil oo kale ama dhimasho oo kale lama jamciyo oo koox lagama dhigo laakiin idaacad kasta waxaad ka maqanaysaa qalalaasooyin dhimashooyin dilal waxaasoo dhan af soomaaliga qalad bay ku ahaayeen shariif saalax maxamed cali waxa uu hore u ahaan jiray guddoomiyaha guddiga qorista afka soomaaliga qoraal gaar ah oo uu ka diyaariyey dhaliilaha farsamada isticmaalka af soomaaliga ayuu u soo diray idaacadda voice of america annaga wawelka aniga kolleyba iyo dadka aniga ila mida maaragtay muxuu hayso wawelka hayaa waxa weeye haddaan afkan tub loo yeelin nimankan hadda idaacadaha wax badan ka hadla halkan ilaa toddoba iyo toban idaacada la sheegahay muqdisho gudaheed keliya yani marar badan aan maaragtay waxa la sheegaayo aan qornayn midha kor laga sheegaayo waxaa la khaldahayaa tarjamadii baa la khaldahayaa ereybixintii baa la khaldahayaa magacyaha qaarkood oo dhaadheer oo maaragtay aan loo baahnayn in la sheego oo la yidhaahdo maaragtay waa madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya oo madaxweyneha jamhuuriyadda anagu soomaaliya madaxweyneha jamhuuriyadda haddii la yidhaahdo waa waa la yaqaana ninkuu yahay haddii soomaaliya marka sidanada waxa weeya in afka yani hadduu iska noqdo mataqaanaa mid jaantaarogana oo ereyadii laisla helaynin mixnihii laisla helaynin haddii ebaidmaayo naxwo ma yaalo maanta af soomaaliga waxyaalaha uu ku dhaliilsan yahay naxwo laisku raacsan yahay ma yaalo haddiiba masalan waxaan maqlaynaa meelaha qaarkood bakerigaas wuxuu maaragtay wuxuu ku haynayaa wakti fog yani ereygaas wakti fog oo kale iyo maarata meesha kubaki wakti dheer baa ka habboon shariif saalax waxa uu sheegay in warbaahintu aysan xiliyo badan dadweynaha u kala cadaynin xogta ay usoo gudbinayso waxa uu sheegay inay adeegsadaan ereyo uu mugdi ku jiro ereye mugdi ku jiro ninka si xun maaragtay loo fasirahayo leanna ogow mas-uuliyadda maanta ninka warfidinta haya dadka mustaqbalka ah isagaa macalin u ah isagay ku dayanayaan waxaa maaragtay shaac noqday sida adigu la socotid hebel baa hadlay oo wuxuu tibaaxay waa hadda la yidhahdaa tibaax waxay bedeshay ereyga tibaax la yidhaahdo wuxuu bedelay wuxuu sheegay wuxuu caddeeyey wuxuu maaragtay yani muxuu ahayto markhaati ka noqday in la yidhaahdo waa tibaaxay tibaax waxa weeye hadal aan la sheegin waayo tibaax waa soo habashaasuu maaragtay yani ku dhawaaday in la yidhaahdo marka magacaas oo kale fadl tibaax baa jira waxaa jira waxaa la yidhaahdo arrintaasu ka shar ka shar yani ka sharqansiiyey mise maaragtay arrintaasu carabaaday ereyadaas sida hadda loo isticmaalo waa khalad sida loo isticmaalayo waxa wey haddaa rabtid nin hadalkiisa uusan weli wada sheegin waa ifiyey waa dhihi kartaa laakiin hadalkiisa ninkii cadeeya yii maaragtay gaari baan kaga imid haddii eeba inahayo beledweyne xamar ku imid inaad tidahdi ninkaan wuxuu tibaaxay inuu gaari ku yimid maaha ninkaan waa inaad tidhaahdo ninkaan wuxuu cadeeyey oo sheegay inuu gaari ku yimid marka waxaad ka dhawaajisay anigu waxaan qabaa waxaad ka dhawaajisay erey fiican maaha waa erey muxuu ahayto nin hadal fiican yidhi laga qalloocinhayo oo laga nusqaaminhayo ayuu ila eg yahay inaan la isticmaalin ereyada ku habboon waxay jahawareerisaa dadweynaha ku taxan wararka la tabinayo sida uu sharaxayo axmed faarax cali idaaja isagan tarjamada waxaa ka mid ah kulliyad iyo jaamacad labadooda waa carabi jaamacad waxaa loola jeedaa jaamacadda iyo kulliyadaheeda oo dhan ayaa loola jeedaa waxaad maqlaysaa wuu leeyahay hebel wuxuu ka baxay jaamacadda lafoole lafoole jaamacad maahan waxay ahayd kulliyad taasi waa mid midda kale waxa weeye xukuumad iyo dawlad ra-iisul wasaaraha marka la sheegahayo xukuumaddiisa waxaa laleeyahay waa waa wa waa xukuumada dawlad maaha laakiin dawladda wixii oo dhan baa wada ah waxaa ka mid ah masalan dawli iyo caalami oo kale manaha yani caalam caalami waxa waxaa laleeyahay waxaa la furay maqaali caalami ah maqaali caalamina ma jirto waxaa hadii haddaan loo wadin maaragtay hilton iyo kuwa waaweyn oo maaragtay silsiladaha ah waxaa kamid a masala waxyaala isku qaldo soomaaliga aada yaab u leh marka la yidhaahdo hebel oo waxaa la hebel hebel baa la dilay warfidiyeenka hebel baa la dilay isagoo hawlihiisii shaqo wata marka hawl iyo shaqa waa isku mid wa yani waxa loo soo celiyaa ma jiro shariif saalax maxamed cali waxa uu leeyahay ereyada waa in loo kala xushaa hadba kii ku habboon lana diiwaan geliyaa si loo kala dhaxlo ereyada noocan ah waxa uu shariif saalax ugu magac daray erey marasho erey marashadu waxaan ka wadaa ereyga in maaragtay la doorto ereyga habboon in la doorto waxaan soo qaadanaynaa laba maaragtay tusaale ayaan soo qaadanaynaa mar waxaa laga aqayaa haddii eed maayo waarid iyo raagid iyo joogid iyo daa'imid baa laga hadlahayaa marka ereyadan ani waxaan qabaa qaar baa boqolkiiba boqol ah oo masalan in la yidhaahdo heshiis waaraan dhignay ma fiicna heshiis waaro heshiis ma waari karo waxa waari kara ilaahay keliya jira nabad waartana maaragtay ma jiri karto leanna dadka bani aadamka waa dhamaanhayaan barwaaqa ma waartana ma jirto yani haddii arrimahan laga hadlaayo heshiis raaga ayaa ka fiican nabad raagta barwaaqo raagta walaaltimo raagta tusaale kale oo muujinaya inaan warbaahintu isku shuqlin xulashada ereyada ku habboon waa isticmaalka hadallada iska soo daba noqda sida uu sheegayo axmed faarax cali idaajaa meel baa la furay ama meel baa mataqaanaa cusub baa la sameeyey magac baa loo bixiyey waxaa loogu magac daray oo qof kastaa isticmaalo iyadoo laogyahay inay qalad tahay magacdarida macnaheeda waxa weeye magac hore oo jirayba magaca qoladaan cusubna la siiyey masalan makhaad baa la furay makhaadda markii la furay ama dukaan baa la furay waa xayeysiin baa loo sameynaya meeshaasoo meeshaasoo loogu magac daray baa lagu leeyahay magaca saasa la siiyey ama kaaha ama laleeyahay iyaga oo loo jeeda waa loo bixiyey yani iyagu markaa waxay ujeedaan magaca loo bixiyey baa saas taasi waa mid waa midda ugu darada mar walba soo dhandhoota waxaa ka mid a masala deegaan oo kale ereyga deegaan la yidhahdo af soomaaliga kuma jiro af soomaaliga waxaa jira degaan waxa la yidhaahdo meel la dego iyo degmo iyo laakiin waxaa jirta deegaan oo ah dhulka barwaaqada ah oo markaa darooba ku dacay cawska iyo naqi iyo soo baxeen oo halkaasi deegaan bay leedahay la yidhahdo marka deegaan oo shaqal dheerayna ma jiro laakiin maalin kasta waa la isticmaalaa shariif saalax maxamed cali waxa uu aaminsan yahay in warbaahintu ay fahmaan wakhtiga ay haystaan inuu dhaqaalo yahay hadallada ay tabinayaanna ay soo koobaan mar baa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahay dadkaas way heshiiyeen way isgacmo qaadeen way walaaltoodeen waxyaaba badan oo maarata la iskaba dhigo oo hal shay keliya uu yani maarata ku habboon yahay in laga qaato ayaa jirta marka afkan haddaan qolayno masalan fartan oo alifdheerkan iyo shaqal dheerkan iyo shaqaladan badan iyo kulleyba maarata iyaga laftooda wakti baa maaragtay la badeci doonaa mise wakti baa maarata dhaqaalo lagu qabsi doonaa inaan maarata wax ka qabano laakiin ereyga in la koobo oo mid caddaana oo toos ah in laga dhigo ayaan ku jeedaa qalad kale oo dhaca waxa uu ka yimaadaa turjumaadda ereyada afafka shisheeye kuwa ka waran laga soo turjumo afafka shisheeye erey bixinta oo kale marka erey loo bixinayo kelmad laga soo turjumayo mid ajnebi ah si sida power sharing oo kale ood kaga hadasha qoraalkaaga balkaa wax yar ka taaba power sharing ani waxaan qabaa erey badan oo maaragtay yani sidii la rabo in loo turjumo aan loo turjumin baa jirta masalan power sharing anagu waxaan maaragtay ku magacawnay awood qeybs yani maaragtay power power aportion ma aha waa power sharing yani ogtahay baadiheena sida caadataal waxa weeye caanaha inta lalisaa la wadaagaa marka waa caana wadaagidii oo kale waa awood wadaag awood dadkao dhan ay wada welwalahayaan dhinac walba maarata laga qabanhayo oo qof walba maarata ka qayb galahayo wey waa si positive a laakiin haddii idhaahda awood qaybsi haddii awood waa lagu kala tegay oo hadhow wax isugu imaanayo ma jiri karaan tan kale tarjumada aad anigu aan qabo tarjumo badan oo la xumeeyey baa jirtaa habkii ay ku ficnaan lahayd usan ku soconin waa badan yihiin laakiin waxaan soo qaadaynaa haddii xitaa ereygaas uu hirgalay oo qalooc ku hirgalay anigu ma qabo in laga daba tago masalan waxaa kamid a aad waxaa loo sheegaa waxa la yidhaahdo ereygaa la fasiray waxa weye law and order law and order afkeena halkan waxaa la yidhaahdaa sharci iyo kala dambeyn ereyga saga khalad weya nuskaan qabo waxa weeye sharci iyo amri wey leana kala dambeynta waxay ku jirtaa sharcigay ku jirtaa waxaa aada loo sheegaaba masalan dawladda hoose dawlada hoose yani marba haddii degaan laga hadlayo in la yidhaahdo dawladaha degaanka ayaa ka fiican maxaa loo hoossinaya hoos loo geynayo yani sabab ma jirto meel laga tarjumayn anigu ma aqaan dawlad hoose meesha laga yidhaahdo kan kale aad iyo aad ula yaabay waxa weye nin baa wuxuu idaacadaha qaarkood waxaan ka maqlaynaa telefonkaas maaragtay waa fake baan ka maqlaynaa midna waxaan ka maqlaynaa waa mid fiican intaas fake leedahay maa tirahdid yani waa mid been abuura maa tirahdid idaacadaha qaar waxaan maaragtay aad iyo aad ula soconaa inay afafka faranjiga ay ku isticmaalhayaan yani haddaad doonaysid in dadweynaha wax u sheegtid afka faranjiga oo maaragtay laga yaabe in muxuu ahay to anagaba nagu xoog badnayn haddana in maaragtay yani lagu bedelo af soomaaligii waaye qodob kalea jiro waan u tegi doonaa laakiin arrinta ku saabsan in maaragtay la isticmaalo luqadahan ajaanibta markii wax la sharaxayo xaalad soomaaliya oo kale sida road mapka oo kale peace processka oo kale madaxda lafdigooda ayaa warbaahinta afka u gelisoo isticmaasho sooma waa runtaas waa jirtaa oo masalan anigu waxyaalaha la yaabna waxaa kamid ah ummad walba waxay leedahay nominculture gaar ku ah bay leedahay iyo erey bixin gaar ku ah hadda ayaamaan waxaa laga sheekeeyaa ninka la yidhaahdo afhayaha baarlamaanka afhayaha baarlamaanka system soomaaliya maaha af soomaaligu waxa weeye waa president baa noo qoran dastuurka kuqora iyay ku qoranta arrinta iyada waxaad ka maqlaysaa idaacadaha afhayeenka baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka marka dadku inay iska raacaan erayadan maaragtay faranjiga ah oo meelaha laga soo guuriyo inay iska raacaan ma habboona war horta dadka ha isku noqdaano war dadkan waxay leeyihiin hibbay leeyihiin af bay leeyihiin taariikh bay leeyihiin lixdan sano ku dhawaad baan dawlad nahay marka maanta inaan iska raacraacno dabeeshaas anugu ma habboona waa in la yidhahdo guddoomiyaha baarlamaanka speaker maaha marka dadka warkayinta ku mashquulka ani waxaan kula talin lahaa war u dhawaada hiddihiina iyo taariikhdiina iyo afkiina u dhawaada ku dadaala intaad idinku aad maaragtay jiraysaan maxaan ku idhahda ummad kale hiddaheeda iyo taariikhdeeda iyo afkeeda waxaa kaloo qaladaad ka dhacaa ku dhawaaqista magacyada goobo ku yaalla waddamo shisheeye iyo magacyada dadka ajnebiga ah khubaradu waxay soo jeediyeen talooyin lagu hagaajin karo tayada warbaahinta shariif saalax maxamed cali ayaa inoo haya talooyinkaasi kuwa ay yihiin waxa weeye marka u horeysa af soomaaliga waa af maarata lagama maarmaana in afka isaga ah maarata sidaynu u dooranay inuu rasmi noo ahaado inaynu ka dhigano af maaragtay yani wax walba aan ku qabsanayno oo aan ka dooranayno afafka maaragtay horey loo yiqiin iyo afafka kale hadda maaragtay aada iyo aad khaasatan af ingiriisiga iyo af carbeedka iyo af soomaaliga waa inuu noqdaa afkii koowaad oo qarankan soomaaliyeed uu maarata af u ahaan lahaa oo wax wal ku furan lahaa oo cilmiyeyn lahaa wey waa mid tan labaad waxa weeye af haddii af soomaaliga u qaadanay waxaa loo baahan yahay iyadana maaragtay in qoraalka habka qoraalka uu midaysnaado habka qoraalka uusan noqonin yani mid maaragtay afkiisa guriga ku hadla mid siduu rabo ugu hadlo wuxuu rabo ku daro inuusan noqonin oo maaragtay afkiisa naga xumaanin midda saddexaad waxa weeye maaragtay inta af soomaaliga ka shaqaysa iyo inta idaacadaha ka shaqaysaba waxaan rabaa inaan idhaahdo haddaan af soomaaliga maaragtay yani oo yani lahajaad maanta ku qorqoran mise lahajaad uqaybsan oo afkii soomaaliga ah oo kii dhuuxa ahaa ah haddaan afkaa isaga aan la ballaarinin oo lahajadaha hadda maanta lagu hadlo keliya lagu ekeysiiyo af soomaaliga maaragtay dhaxaltooyo xun baa maaragtay u dambeynaysa sidii rabayna mana maaragtay ma noqon doono af buuxa intaas saddexdaas yani shey baan rabaa inaan gabadha ka dhigo
intaasi waxaa ku dhan qaybtii afraad una dambaysay barnaamijyadii taxanaha ahaa ee anshaxa saxaafadda haddii aad aragti ka qabtid barnaamijkan fadlan fikraddaada noogu soo dir somali at v o a news dot com ugu dambaynna waxaa iga xusuus ah in maalinta berrito aad dhegaysan doontaan dood gaar ah ooan kaga hadli doono waxyaabaha xilligan la gudboon warbaahinta soomaalida
mahadsanid haaruun macruuf oo barnaamijkaasi suukaysoo dubbaraday noona soo jeedinayey